dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in gacanta lagu dhigay shabakadii ka dambeysay weerarkii lagu qaaday hoteelka s y l afar iyo tobankii bishan maaj war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta ayaa lagu sheegay in la qabtay lix iyo toban eedeysane oo ku lug lahaa weerarkii hoteelka s y l ay ku galeen koox ka tirsan ururka al-shabaab sida lagu sheegay war-saxaafadeedka hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee nisa ayaa ku guulaysatay inay soo qabato shaqsigii suurtogeliyey in magaalada muqdisho ay soo galaan gawaarida falka argagixiso lagu geystay sidoo kale dadka la qabtay waxaa ka mid ah ilaa afar eedaysane oo ku diiwaan gashan milkiiliyadda labada gaari ee al-shabaab u adeegsatay weerarka hotel s y l waxaa kaloo la sheegay inay baarisi ku socoto shan xubnood oo ka tirsan ciidanka ammaanka dowladda kuwaas oo ka shaqaynayay baraha baaris ee al-shabaab kasoo gudbeen ka hor weerarkii qaraxyada ku bilowday ee lagu qaaday hoteelka s y l wasiirka warfaafinta xukuumadda soomaaliya daa-uud aweys jaamac oo ay v o a wax ka weydiisay qaabka loo soo qabtay shabakadii ka dambeysay weerarkii hoteelka s y l ayaa ku jawaabay laamaha amniga ee dowladda tan iyo markii weerarkii argagixiso ee dhacay afar iyo tobankii bishii maaj ee sanadka aynu ku jirno bishaan ramadaan aynu ku jirno ma aysan ka nasanin marnaba ma aysan fariisan waxa ay ku guda jireen sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa dalkii amaba dhagaarqaabayaashii ka dambeeyey falkaasi diinta islaamka ka baxsan ee shacabka soomaaliya lagu waxyeeleynayay nasiib wanaag laamaha waxay ugu dambeyntii gacanta kusoo dhigeen lix iyo toban eedeysane oo lagu xiriirinayo falkaasi in ay ku lug lahaayeen dhowaana maxkamad ayaa lasoo taagi doonaa in lasoo qabto dhagaarqabayaashan waxa ay fariin u diraysaa dembiilayaasha iyo dhagaarqabayaasha khawaariijta al-shabaab ee mar walba iyaga u taagan inay waxyeeleeyaan shacabka waxayna fariintaasi u sheegaysaa in dowladda ilaamaheeda amniga ay usoo jeedaan in cid walba isku dayda in ay waxyeeleyso shacabka amnigan khalkhalgeliso ay dowladdu ka daba tegayso dowladda soomaaliya ayaa ugu dambeyntii sheegtay inay bulshada soomaaliyeed la wadaagi doonto caddaymo dhammaystiran kuwaasoo muujinaya sida ay wax uga dhaceen hotel s y l oo weerarkii ka dhacay uu geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac xasan kaafi qoyste v o a muqdisho